magaalada baydhabo iyo weliba ka qabsoomay shirka wada tashiga iyo hogisdhaafsiga wasaaradda tamarto ee kharaadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha howlgalow gobolka ee ku shaqeeyo liniyada biyaha faydhowrka nadaafadda shirkan diisudarar weliba lagu ka hadlay xaaladaha guud ee ku jara deegaanada koonfur galbeed ee dhiniyada arrimaha biyaha faydhowrka nadaafadda deegaanka agaasimaha wahda biyaha wasaaradda tamarto ee kharaadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya yaana ku warbi shirka wada tashiga iyo hogisdhaafsiga wasaaradda iyo hay-adaha howlgalow gobolka shirka waxaa soo wada noogu qaabiya wasaaradda iyo kalaastarka waxaanan diiradda ku saaraynay baahayaha ka jira deegaanada koonfur galbeed ee dhinacyada biyaha waxaa jirta deegaano badan oo kamid ah koonfur galbeed in haatan qaalilaan kasoo yeeraysay sida degmooyinka cudur walweyn iyo buuxa kaba waxaana sababaysa taas roobkii dayrta oo dabcan sidii la rabay aan u di'in dib waxaa bilaabatay in dadkii ay soo wajahdo xaalad biyeeriya marka waxaan rabaa baatan iska halkaan iskugu yimid ama hay-ada halkaan kulankan ama shirkan maanta aan caadiga ahaan iskugu yimid inaan kaga dhegaysano waxyaabaha u qorshaysan in maaragta xaaladahaas lagaga jawaabo si deg dega sidoo kale inaan xoojino in bulshadaas baahiyaha halkan la xiriira biyaha soo sheeganay in jawaabo deg dega laga bixiyo oo biyo iyo wixii kaloo la gaarsiin karo la gaarsiiyo sidoo kale qorshayaasha muxuu ahaa saddex bilood soo socdaan bisha soo socota ee hay-aduhu ay qabanayaan sidoo kale in maarata halkan lagu soo bandhigo lasoo wadaago waxyaabihii bilahii hadda lasoo dhaafay kale laftigooda qabsoomay in lagu soo bandhigo halka kan marka shirku waa shirkaas oo dabcan si aan u ilaalino isla xisaabtanka iyo wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha iyo wasaaradda oo ah tan ahmiyadda ugu weyn ee micnaha ka wasaaraddaha noole marka shirku waxaan rajeynaynaa in miro fiican ay ka soo baxaan sidoo kalena kheyradhaan aan ugu samayno dadkaas degmooyinka buuxa kabo xudur iyo walaweyn ku nool in si deg deg ah loogu gurmado oo looga jawaabo xaaladaha haysta haatan soo wajahaya marka waxaan uga mahad celinaynaa bachelorska halkaan iskugu yimid sida mar walba ay uga qeybta yihiin in ay ka jawaabaan baahiyahaas sidoo kale wash clusterka oo isagu mar walba u taagan isku xirka iyo xoojinta xiriirka wada shaqeynada wasaaradda iyo bahda dhinacan ka shaqeysa shirku insha allah waxaan rajeynaynaa markuu soo baxo inaan kasoo saarno kale warbixin lagaga hadlayo waxyaabihii markaa goobta lagu soo bandhigay cid walba oo halkan timid ay kusoo bandhigtay hay-adaha kasoo qaybgalay sidee wanaagsan ay kusoo qaybgalayna kulanka waan u mahad celinaynaa insha allah kulanku ma ahan kii markii ugu horeysa aan qabano mar kasta waa qabanaa insha allah sidan baan ku wadi doona haddii ilah yirahdo shirkan ayaa qaban qaabaday wasaaradda tamarto ee kharaadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya yahay shirka saddex biloodlaga ee wasaaradda kaasoo saddex bilood kuriyad lagu ka hadlo arrimaha dhiniyada biyaha faydhoorka nadaafadda